efesos cutubka shanaad haddaba ahaada kuwo ku dayda ilaah idinkoo ah sida carruur la jecel yahay jacayl ku socda siduu masiixuba idin jeclaa oo uu nafsaddiisii inugu bixiyey inuu ilaah u ahaado qurbaan iyo allabari oo uu ahaado caraf udgoon laakiinse sida ay quduusiinta ugu eg tahay marnaba yaan dhexdeenna laga sheegin sino iyo wasakh oo dhan iyo damacnimo iyo ceeb iyo hadal nacasnimaa iyo kaftan bilaasha oo aan idinku habboonayn laakiinse waxaa idinku wacan mahadniqid waayo taas waa taqaaniin in dhillay ama qof wasakha ama nin daba xun oo sanab caabudaa uusan innaba dhaxal ku lahayn boqortooyada masiix iyo ilaah ninnaba yuusan idinku khiyaanayn hadal aan macno lahayn waayo waxyaalahaas daraaddood ayaa cadhada ilaah ugu soo degtaa carruurta caasinimada sidaa daraaddeed ha ahaanina kuwa iyaga waxyaalahaas la qaybsada waayo mar baad haydeen gudcod haatanse waxaad rabbigaa ku tihiin nuur haddaba u socda sida carruurta nuurka waayo midhaha nuurku waxay ku wada jiraan wanaag iyo xaqnimo iyo run oo dhan tijaabiya waxa rabbigu aad ugu farxo oo innaba xidhiidh ha la yeelannina shuqullada aan midhaha lahayn oo gudcurka laakiinse kashifa waayo waxay qarsoodiga ku sameeyaan waa ceeb xataa in laga hadlo laakiinse wax kastaba markii la kashifo ayaa lagu muujiyaa nuurka waayo waxalla wixii la muujiyaaba waa nuur sidaa daraaddeed isagu wuxuu yidhi kaaga hurdow toos oo kuwii dhintay ka kac oo masiixuna waa ku iftiimin doonaa haddaba ka digtoonaada sidaad u socotaan oo ha u soconina sida kuwo aan caqli lahayn laakiinse u socda sida kuwo caqli leh wakhtiga ka faa'iidaysta maxaa yeelay maalmuhu shar bay leeyihiin sidaa daraaddeed nacasyo ha ahaanina laakiinse garta waxa ay doonista rabbigu tahay ha ku sakhraamina khamriga rabshadu ku jirto laakiinse ruuxa ha idinka buuxsamo iskula hadla sabuurro iyo heese ammaana iyo gabayo xagga ruuxa idinkoo gabeeya oo rabbiga qalbigiinna ka ammaanaya mar kasta ilaah abbaha wax walba maahaad ugu naqa magaca rabbigeenna ciise masiix midkiinbaha midka kale ha iska hoosaysiiyo idinkoo masiixa ka cabsanaya dumar yahow nimankiinna ka dambeeya sidaad rabbiga uga dambaysaan waayo ninku waa madaxa afada sida masiixuba oo yahay madaxa kiniisadda isagoo ah badbaadiyaha jidhka laakiinse sida kiniisaddu uga dambayso masiixa aafooyinkuna ha uga dambeeya nimankooda xagga wax kastaba nibankow idinkuna afooyinkiinna u jeclaada siduu masiixu u jeclaaday kiniisadda oo nafsaddiisii u bixiyey iyada aawadeed inuu quduus ka dhigo oo ku nadiifiyo si uu kiniisadda isugu keeno iyadoo qurux badan oo aan lahayn ama bar ama duuduub ama wax la mida laakiinse inay ahaato mid quduusa oo aan iin lahayn haddaba sidaas oo kale nimanka waxaa ku waajiba inay afooyinkooda u jeclaadaan sida jidhkooda oo kale waayo kii afadiisa jeclaadaa wuxuu jeclaadaa nafsaddiisa maxaa yeelay ninna weligiis ma nabcaan jidhkiisa laakiinse wuu quudiyaa wuuna xannaaneeyaa sida masiixuba u xannaaneeyo kiniisadda waayo innagu waxaynu nahay xubnihii jidhkiisa oo sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa oo labaduba waxay noqonayaan isku jidh qarsoodiganu waa weyn yahay laakiinse waxaan ka hadlayaa masiixa iyo kiniisadda habase yeeshee idinka midkiin waluba aafadiisa ha u jeclaado sida naftiisa oo kale oo aafaduna ninkeeda ha maamuusto